أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوتي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobbada duhurnimadaana aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgalla ka kala dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya kooxda ridada soomaaliya ayaa eedayn kule u jeedisay madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland xilli ay ka sii darayso xiisadda u dhexaysa labada dhinac wasiirro iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda gaana ayaa ku dhintay shir diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaas wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taa'ib baah kaasi oo ka soo baxay salka murtadiinta mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa kormeeray madaarista qur'aanka kariimka ee degmada xiindheere ee wilaayadaas wilaayada baay ayaa dowladdiina u soo gebagabaysay ardayda mid ka mid ah macaahidda ka furan degmada buulafullaay ee wilaayadaas ardayda madrasada salaaxuddiin al ayuubiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garasweyne ee wilaayada bakool
عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgalla ka kala dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay saaka qarax la beegsadeen kontaroolka askarta xabashada etoobiya ee laboorka magaalada baydhabo dakhtiga waa laba askari oo etoobiyaan ah dhaawacna waa hal askari oo etoobiyaan ah sidoo kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta ceel mashruuc ee degmada qasax dheere isla sidoo kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay laba qarax la beegsaday goob ay ku sugnaayeen saraakiil iyo maleeshiya murtadiin ah oo ku taalla gudaha magaalada baydhabo dhaawaca waa saddex murtad oo laba ka mid ah ay askar yihiin halka midka saddexaadna uu yahay xildhibaan ka tirsan maamulka ridada koonfur galbeed oo lagu magacaabo axmed tuke dhanka kale banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay degmada yaaqshiida ee magaalada muqdisho dhaawacana waa hal askari oo murtad ah sidoo kale banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay xalay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin aagaarka xarunta wasaaradda gaashaandhigga murtadiinta ee magaalada muqdisho waxaana jira khasaare cadowga soo gaaray dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay xalay qarax la beegsadeen fariisiin maleeshiyaadka ay kaga sugan yihiin deegaanka golweyn ee hoosta ee degmada buulamareera waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn kulal u jeedisay madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland xilli ay ka sii darayso xiisadda u dhexaysa labada dhinac faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkan casaam carafaata war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha kooxda ridada soomaaliya ayaa eedeymo dhowra ugu jeedisay murtad maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka gaalaraaca ee jubbaland warkan ka soo baxay kooxda riddada ayaa lagu sheegay in maxamuud sayid aadan iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka uu hogaamiye axmed madoobe ku howlayeen shirqoolle iyo horin colaadeed ay ka wadaan gobolka gedo sidii hadalka loo dhigay maxamuud sayid aadan oo ay kooxda ridada ku tilmaantay inuu yahay dembiile ayay si gaara uga eedaysay inuu faafinayo warar been abuur ah uu kaga been sheegayo xaalada la xidhiira gobolka gedo eedda kooxda ridada soomaaliya ayaa ku soo aadaysaa xilli maamulka ridada jubbaland uu dowlado shisheeye ku eedeynayay horinta colaadaha u dhexaysa jubbaland iyo kooxda ridada ee ka jirta gobolka gedo waxaa dhanka kale xusid mudan in dowladda xabashada etoobiya ay ku amartay murtad cabdirasiid janan isaga iyo maleeshiyaadkiisa ay iskaga baxaan degmada barada xaawo wasiirro iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda gaana ayaa ku dhintay shir diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalkaas nuur cali warsame wiisheeba ayaa inoo sii ambaqaadaya ugu yaraan laba wasiir iyo lix qof oo kale oo ay mas-uuliyiin ku jiraan ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka gaana ee galbeedka qaarada afrika wasiirka gaashaandhigga gaana ninka lagu magacaabi jiray edward omane buama iyo wasiirka deegaanka ibraahim murtala maxamed oo ka mid noqday siddeed qof ee saarnaa diyaaradda kuwaasoo dhammaantood oo ku nafaayey shilkaasi sida uu xaqiijiyey madaxa shaqaalaha madaxweynaha gaana militariga gaana ayaa sheegay inay waayeen xiriirka ay la lahaayeen diyaaradan oo nooceedu uu ahaa kuwa qumaatiga u kaca zed sagaal taasoo ka soo duushay caasimadda akra kuna sii jeeday magaalada abuwaasi oo ah magaalo macdanta laga qodo oo ku taala koonfurta gaana julius debrahan oo ah madaxa shaqaalaha ayaa sidoo kale xaqiijiyey in alxaaji moxamed minuru limuna oo ahaa kusimaha isuduha amniga qaranka gaana samuel sarbonga oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka ee xisbiga national democratic congress iyo samuel abugoya oo ahaa musharaxii hore ee baarlamaanka ayaa iyaguna ka mid noqday mas-uuliyiintii ku geeriyootay shilkaasi shaqaalihii diyaaradda oo iyaguna ahaa saraakiil ciidan ayaa ku nafuwaayey shilkan oo lagu sifeeyey inuu ahaa mid ka mid ah musiibooyinkii dhinaca hawada ee uga xumaa ee dalka gaana soo mara muddo ka badan toban sano warbaahinta dowladda gaana ayaa sheegtay in diyaaraddan inta badan loo isticmaalo daabulka iyo daadguraynta caafimaadka muuqaal laga soo duubay goobta shilku ka dhacay ayaa muujinayey sida baaxad leh ee diyaaraddu ay u burburtay wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askari taayib ah kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta waakiin cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa cabdi xuseen aadan waa askari taa'ib ah oo in muddo ah ka tirsanaa murtadiinta gaar ahaan qaybta milatariga laguna soo tababaray dalka eritereya waxauna ka soo howlgalay degmada balcad iyo deegaanka xawaadley oo ka wada tirsan wilaayada shabeellada dhexe askarigan taa'ibka ayaa isagoo wata qoriya ee kee afartan iyo toddoba ah iyo booshkiisa isku soo dhiibay wilaayada hiiraan waxaana lagu soo bandhigay degmada buqa qable isagoona ka warbixiyey muddadii uu ka tirsanaa murtadiinta iyo xaaladii uu ku sugnaa waxauna dhanka kale baaq toobadkeen ah u diray maleeshiyaadka ridada cabdi xuseen aadan cali hiiraan waxaan ku beerayay labada kun labaatay labada dhammaadkeeda dalka litiriya muddo hal sana ayaa kusoo qaatay kadibna waa lay keenay xamaraa lay keenay kadibna waxaa la aaday balcad yaa idin tababaraya imise ayuuna tababarka idin socday waxaan tababaraya litriyaan waxaanu socday sanad kaamil ayuu socday kadibna waa noola keenay xamaraan noola keenay xaggee ka soo shaqaysay waxaa kasoo shaqeeyay degmada balcad ilaa xawaadle intaas ka shaqeeyay waxaa danta anina jooskeyda ayaa kusoo qaatay inaa maaragtay kasoo dhammaado aniga jooskeyda iyo fikradeyda anin la leemaaday wax maaragtay igusoo tashkiiliyey ama maaragtay idhahay malaha ka bax anaa jooskeeda hadda ugu imaaday alxamdulilah walaa si gacan furnaya lagugu soo dhawey ilaa haddana waa si gacan furnaya hadda ku jooga meel walba ku cadooya inay maaragtay dadka kaloo walaalay maaragtay waxyaabaha hadda ku socda inay kasoo noqdaan ayagoo maaragtay la qasbeedan inay kasoo noqdaan ayaa rajeynaya baaq ugu dira inaa mustaqbalkeyda hore ugu sii socdo hadda ayaa u baahanaya wax dhibin ma jiro alxamdulilah sidii hore miyiga xurumadeeda adda waa haystaa meel walba waa aadi karaa meeshaa doona muddooyinkii dambe waxaa si korortay tirada askarta taa'ibintaha ee isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada galguduud ayaa kormeeray madaarista qur-aanka kariimka ee degmada xiindheere ee wilaayadaas warbixin ku saabsan warkaasi waxaa mar kale inoo faahfaahinaya walaalka nuur cali warsame abuushiiba guddi ka socda maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud oo dhowaanahan kormeer ku mariyey degmooyin iyo deegaano wilaayada dhaca ayaa soo gaaray degmada tana xiindheere waxaana uu kulamo gooni gooni ah la qaatay maclimiinta madaarista qur-aanka kariimka iyo waalidiinta ardayda dhigata madaaristaasi markii lejnada ka socota maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud u kuurgashay tacliinta ka socota madaarista qur-aanka oo ay wax badan ka ogaadeen heerka ardayda ay marayaan ayaa waxay kulan ballaaran isugu yeereen maclimiinta madaarista qur-aanka iyadoo loo bidhaamiyey natiijadii ka soo baxday booqashadaasi waxaa macalimiinta lagu buraarujiyey muhiimadda ay leedahay isku xirnaanta macalimiinta iyo waalidiinta taasoo ku hagaagaysa barashada qur-aanka ee ardayda nadaafadda madaarista iyo tan ardayda in si gaar ah loo kontaroolo macalimiinta in iyagu laftooda aqoontooda kuru qaadaan iyo qodobo kale oo kuwaas ku muhiimsan ayaa la iskula soo qaaday jalsadaasi haddaba markii kulankaasi soo dhammaaday waxaa idaacadda islaamiga landulus u warramay qaar ka mid ah macalimiinta iyagoo bogaadiyey kulanka ay la yeesheen in lajnada ka socotay maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud awalan waxaan joogaa degmada xiindheere ee ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduud waxaa la kulanay rag ka mid a ducaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo waday xamle loo yaqaano xamlatun cinaaya litacdiim alqur'aan alkariimi wa ahli runaantii mugga hore walaaluhu waxay sameeyeen madaarista ayay maaragtay tadaakhuleen oo mihii imtixaano ka qaadeen hadday taa xagga falbarka hadday taa xagga xifdiska qur-aanka kariimka nidaamyo badanay kala wareegeen jazaahum allahu khayran wixii mulaaxadaada waa ay aruuriyeen walaaluhu waana ay noo sheegeen hadda anaka iskugu kaayan waceen ka macalimiin ahaan marka alxamdulilah rabbilcaalamiin walaaluhu hadda mulaaxadaadka ay noo sheegeen runtii aad iyo aad dhaliilo naga qarsoonay ay noo muujiyeen dhaliilihiina haddii ilaahay yidhahdo insha allahu tacaala kuwii ku baraarugan aan noqnaa rajeehinaa bismillahi raxmaan alxamdulilah rabbilcaalamiin ee qarabaa ku siiya maanta waxaa meesha ka dhacay kulan barakeensan oo looga wada hadlayo ee sidii shareecada ilaahay loo koryeeli lahaay ee haddaan nahay annagu macalimiinta xeendheere aan nahay iyo kormeerka wilaayada islaamiga ee ka socday mahana isugu nimid waxaana ka wada hadalnay waxyaaba na anfacaya aqriya adduunba oo diinta in hawhaaye laga warqabo layska warqabo diinta laga wada shaqeeyo waxa waaye ilaahay kitaabkiisa kor loo qaado ummadda la gaarsiiyo waana isla qaadanay waxyaaba inagana anfacaya inaan ka wada shaqayno waxa waa wada faa'iidaysanay waana soo dhowayhaynaa waana ku faraxsanna haddaan macalimiinta xidhindheeranahay waana qaadannay waana ka shaqayhaynaa insha allahu sidoo kale waxaa iyagana lala kulmay qaar ka mid ah waalidiintii ardayda oo iyaguna si gaar ah loogu sheegay in lasii ballaariyo iskaashiga macalimiinta iyo kan waalidiinta iyadoo arrintaasi waalidiintu si tulmoon ay u soo dhoweeyeen aniga oo waalidiinta xeendheere ka mid a waxaa noo imaaday guddigii walaayada galgaduud ee dugsiyaalka qur-aanka kormeerayey waalidiintii iyo macalimiintii iyo waxa dhan waa lala kulmay wixii waanahay oo khayr ku jiray oo diinta lagu hormari lahay noo sheegeen annaguna waa qaadannay alxamdulilaah meeshaan annagoo joogno degmada xiidhneere dad walaalaa oo maaragtay ka mid a walaayada aanu soo salaantay dugsiyada ay booqdeen dugsiyadaas waxaan ka mid nahay waalidiinka waalidiinkaasaan ka mid nahay waa soo dhoweynay waa u taanisiyeynay si fiicanay noo soo dhoweeyeen arrimo fiican bay noo sheegeen diintay maaragta noo faafiyeen waana ka qaadan ma haddaas bacdigeed waxaan ugu mahad celinaynaa guddi kormeera oo noo yimid annagoo waa ka mid a dugsidaydii xeendheere waalidiintii looga yeeray waxaana noo yeeray guddi ka socda walaayada islaamiga oo kormeera waxayna noo sheegeen wax aad iyo aad u farxad badan oo noo farxad geliyey ay ka mid tahay qaabaynta dugsida islaamiga sida dugsida wax lagu barto sidii maadaaba guddi loogu samay lahay iyo waxbarashada iyo khayraadka iyo waq aad iyo aad u qaymo badanay noo sheegeen waana aadaan u soo dhoweynay haddaan waalidiintii nahay aad iyo aadna waa u soo dhoweynaynaa hadeer kabacdi kormeerana annaguna waxaan ka codsanay inay si wanaagsan ayaguna ay nooga warqabaan insha allahu tacaala dayaca badan oo nuu sheegay iyona ay jiraan waalidiinta ay wax ku leeyihiin waana
rajinada ka socotay maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud waxay soo mareen degmooyin deegaano ka mid a wilaayada sida degmooyinka wabxo galhiriiri ceelgaras xiindheere iyo deegaanada kale ee ah ceel lehle xagareey bargaan ama jacar iyadoo dhammaan macalimiintii deegaanadaasi lagula kulmay loo sheegay in booqashadani ay ahayd is-xusuusin iyo wixii qaldan iyo isdhiirigelin wixii saxsan balse soo noqoshooyin kale ay jiri doonaan oo kuwaasoo si dhab ah la iskula xisaabtami doono insha allah wilaayada baay ayaa dowla diiniha u soo gebagabaysay ardayda mid ka mid ah macaayadda ka furan degmada buulafurlaay ee wilaayadaas bashiir muxidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkaasi noo hayaa
waxaa dhowaan degmada buulafulay lagu soo xiray dowra cilmiyeed muddo hal bila u socotay ardayda macadka qiraa'aadka imaam sakhaawi taas oo lagu magac daray dowlatu ibnu maalik waxaa dowladan si gaara diiradda loogu saaray barashada kitaabka sarfiga inta lagu guda jiray wakhtigii fasaxa ardayda xafladda xiritaanka dowladan oo lagu qabtay howlka xafladaha ee macadka imaam sakhaawi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ee baay culimo waalidiin iyo marti sharaf kala duwan kuwaasoo dhammaantood muujiyey siday uga go'an tahay taageeridda dadaalada waxbarasho ee ka socda degmadani munaasabaddan waxaa ugu horeyn ka hadlay sheekhul mujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo si aada u bogaadiyey ardayda dhammaysatay dowladda maanta waxaan u fadhinaa waxyaabaha qur-aanka iyo sunnada lagu fahmo luqadaa ka mid a in wax laga barto ishmaam loo yeesho si qur-aanka iyo sunnada loo fahmo jasaahu llahu khayr sheekhay ardayda ma aragtay u akhriyey ilaahay miisaankiisa xasaanka u saaro marka aniga wasiyadaydu waxay tahay diintan waxaana laga rabaa ayuha dalaba aadaabteeda inaan la nimaano idinku dadka lama mid tihiin xafadatul qur'aan markaad tihiin waa inaad aadaabtii qur-aanka aada la timaadaan qur-aanka alle subxaanahu wa tacaala kalaamkiisi wey inaad marka aadaabta ku dadaashaan akhlaaqda inaad ku dadaashaan waaridka baarinimadiisa inaad ku dadaashaan macalimiintiina inaad ixtiraamtaan inaad ka gedisnaataan dadka aan qur-aanka aqoonin kadib waxaa madasha ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah macalimiintii dhigaya duruusta wuxuu si faahfaahsan uga warbixiyey waxyaabaha lagu baray dowladda sheekhu wuxuu tilmaamay in ardayda muujiyeen feejignaan dadaal iyo faham sare taasoo caddeen u ah tayada waxbarasho ee macadka imaam sakhaawi kitaabka ninkabahin mahaayay asarfu lmuyasar iyo laamiyat lafcaal xifdan iyo wamacna bahaayeen marka owlaadana hamijo eedan faylahaayeen gabdhiyoona tow kuriinan iska jiraan kheer allahasi eedan dadaalen maylarayus anagoo dad taskiyi hortay fadhiyaan inkahayna eed iyeeda rooneen akatharjo iyo badanjo eedan faylaya hega fahamka marka insha allahu tacaala maylana wilaayada maamulka islaamiga wilaayada baay oo amiirja inka horeey iyo rajey makaatibtis inka horeeyaan hanii'an la kumasiinlana kaalantun iyo anantun isga yani may sababtiya la hayteen gaar ahaan haddana waalidiintii iyo neto mucalimiintii iyo mudiirkii macadka isagna maysiinlana jazaakum allahu khayran wakadalika ardaydii oo kafaa'idaysatay dhammaantiyo marka may baasiinlana kafaa'idaysada melin ayla ka reebnay intii ay socotay xafladda qaar ka mid ah ardayda dhammaysatay dowladda ayaa ku soo bandhigay madasha dulmar cilmiyeed ku saabsan casharadii ay qaateen insha allah may walyar sharxafaday ficilka maadiga e oo hulaatiga e oo iclaalka aqbalo markii la hariirsado taawul faacil horta harakadiis lama landhiibay xarakatu naqli xarakatu lmujaanasala xarakatu naqli lamayba garaase ficilka maadiga oo facila e iyo facula tusaale ahaan maybaa qaadadaane khaafa iyo daala saljono mahay tahay khawifa iyo dawla waa facila iyo facula waay kabacda hoob lahariis taxaraka xarfu cilatin wafatax maa qablahu qliba alifan fasara qaala fasara khaafa iyo daala nagadaas kabacda meela la hariiriyay taawal faacila la hariiriyay minba nagadaase khaaftu iyo daaltu lamasaakin kulmeenkan kuwa saakin saxiix ew kan lamaanta saakin muctal ew lamasaakin hooba kulmaan kono saxiix e kono muctal e فحذف حرف العلة أولى إلى حرف حرف العلة الجويك بعد مين غاسة ضلت وخفت waxaa sidoo kale hadal qiimo badan goobta ka jeediyey suldaan maxamed xasan bunow suldaanka guud ee beesha hadame iyo ugaas ibraahim maxamed isaaq ugaaska beesha garre ee wilaayada baay labada hogaamiye dhaqameed ayaa aad u bogaadiyey kaalinta waxbarashada diinta islaamka iyagoo sheegay in jahliga uu meesha ka baxayo keliya marka la xoojiyo cilmiga iyo akhlaaqda diiniga waxayna ballanqaadeen inay si buuxda u garab taagan yihiin horumarka waxbarasho ee deegaanka nuurkiisan hata qaadatan marasin ku faday inay ummado kasii nuuridaan culumi etiin maana saas maanka galada tan kale mayba farxad leh imtixaan haddii la qaado dadka imtixaanka qaado ardayti dhan baasti hanuun ma aaminayan maana laakiin ardayti dhan baasti owaana xaqiiqe eh wal eed eedlinka farahow sida haddii sugniinka faraha siideen ilaahaasiinku faraha siiye ummado kalena waxaa waye may leedahay in isin deersidaan allaha siin deersii anina hogaamiya on allaha siin waala ugu dambeynna waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaankii gebagabada dowladda iyadoo ardaydii ugu sarraysa la siiyey abaalmarino qiimo badan afarta arday oo kaalamo horgalanka insha allahu ka hormaraana ardaygan ka horeeyo kaalinta koowaad imtixaanka ka gali mayl eray magaashay oo darajadu shuseynana boqolkiiba boqol eta cabduraxmaan cabdullaahi maxamed yalere afartaas arday oon hata sheegnay oo kaalmo hore imtixaanka u galeen waana isku darajado eh iyo dhongna may balanka targalay abaalmarin ahaan insha allahu tacaala dhammaantiyo maybu ahaan lankastaba min soddon dollar ayaa insha allahu tacaala abaalmarin iyo jawaa'isan heli ardaygan ka horreyna waa cabduraxmaan cabdullaahi maxamed wala tafadal insha allah jazaaka allahu khayr ardayda lamaad may leerayihiin naciima sheekh saalax sheekh maxamed iyana may abaalmarin helayihiin soddon dollar iyo jawaa'is iyo abaalmarin heli insha allahu tacaala saas oo kale ardayda lamaad may leerayihiin zaynab cabdullaahi maxamed iyana may abaalmarin helay soddon dollar oo lacage ardayda afaraad may abaalmarin helay insha allahu tacaala magaasha may leerahay asmaa yuusuf caliya leere iyana dabta ardaydan iyo dhan isku darajadow walla kunagdowmale iyo dhan minbool darajasheenan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay waxay ballanqaadeen in doorooyinka noocan la sii wadi doono loona fidin doono dhammaan xarumaha waxbarasho ee hoostaga maamulka wilaayadan
ardayda madrasada salaaxudiin al ayuubiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garasweyne ee wilaayada bakool warbixinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan
iskuulka salaaxudiin al ayuubi ee deegaanka garasweyne waxa uu ka mid yahay iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool waxaana uu ka kooban yahay dugsi hoose iyo dhexe waxaa iskuulka la furay labadii bishii labaad sanadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijiriga waxaana hadda dhigata arday gaaraysa laba boqol iyo toddoba-iyo toban arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdho waxa uu iskuulka ka kooban yahay ilaa sideed fasal gabdhaha qolalkooda waa gaar macallimiintoodana waa gaar oo gabdho kale ayaa casharada siiyo halka wiilashana fasalladoodu ay gaar yihiin macallimiin rag ahna ay casharada siiyaan ardayda iskuulku waxay dhowaan sameeyeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku muujinayeen heerkooda aqooneed wuxuuna bandhigu ahaa mid soo jiitay martidii goobta ku sugnayd bandhigga waxaa qayb ka ahaa macallimiinta oo soo bandhigay cashiro ardayda ay siinayeen iyaga oo sharaxayay mararka qaarna ardayda ay ka daba akhrinayeen بعد حمد الله تبارك وتعالى نقدم الشكر الجزيل بقيادته العامة فحياكم الله جميعا أيها الأظهار الأخيار طبتم وضاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا مرحبا بأحبابي مرحبا بإخواني لقاء هام ألا وهو لقاؤنا في هذه اليوم الكريم على كل من ساهمنا في هذه المناسبة يا معشر من حضر في مجمع يبهج النظر حسن باد ما استتر وقل ما أرى مثله بشر يا من أشرقت وجوههم كالقمر لكم منا تحية أغلى من الدرر وأزكى من المسك والعنبر تحية من ضيادها الفرحة والسرور تحية عاضرة تحية أحلى من العسل الدرس الثاني درس لمات لماذا تتناول الطعام لماذا ما تتناول قالت الطعام راشين راشين من قالت ما راشين أنت راشين لا مسكواتو وإلى أي أجزاء جسمك لا يوجرك كمد أو يدخل قاله لا يسأجرك كمد راشين قاس قاس أنت قاله إن الطعام راشين ضروري لغمارماو لنمو جسمك تركس أنكرن وللقيام سأذن كسرنته بجميع أنشطتك في فرعون جيرك لما أنت أنا سأذن كسرن وليستفيد جسمك جيرك أنك فائدة سدو منه راشين كاس كاس إيه تتعاون مي بس كالمي سدايا أربعة أجهزة أفرقاب بسمت ورئيس أو وبين يا مي بوا أفرت أسكاب بسمت الجهاز الهضمي قاب بسمت كدافشيتك وجهاز التنفسي qaab dhismeedka neef mareenka wa jihaazu dowraan iyo qaab dhismeedka dhiig wareega wa jihaazu likhraaj iyo qaab dhismeedka qashan saarka التهيات سلام يا له لله إله سقنا إيوا الصلوات أمان يا له إيوا الطيبات بيبي يا رب السلام نبجليا عليك كرك أنوال أيها النبي نبغنا وي إيوا رحمة الله إلهي ناريس تذكر كأنوالا إيوا بركاته بركوين شيء السلام نبدليا علينا كركين الويل إيوا على عباد الله إلهي أدوم شيء كرشا الويل الصالحين الصالحين بنايا maamulaha iskuulka salaaxudiin allaayuubi oo la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyay aasaaska iskuulka iyo marxaladihii uu soo maray iyo hadda heerka waxbarashada ardayda iskuulka salaaxudiin allaayuubi ee deegaanka garasweene iskuulkan waliba la furay sanadkii kun afar boqol afartan iyo shan hijri belilamaad oo lama maraas wakhtigaas ilaa yowmina haada shaqeeyahay ilaahay baa ka mahadsan subxaana wa tacaala kow waliba laka furay arday lama boqol iyo labaatan ardaya laka furi oona iska jiraan baniin iyo banaad marka ilaahay baa ka mahadsan subxaana wa tacaala sanad markii la maraay ardada qaar may waxaa horaan sii gudubeen ardo cusubna wala haray sanadkii lamaad saas oo kale taqriiban hadda may waxaa haaliyan may badhakadahayta iskuulka laba boqol tumiyo todoba arday waliba aan iska jaraana baniin iyo banaad mayawaha ilaa may ka koobanya siyeed fasal iyo ka koobanyi waa dugsi hoose dhexe marka saadiiba hata aragahayt shalba siniin baniin iyo banaad aan shalba siniin marka mayawaha fasal koowaad baniin lamaad saddexaad afraad saas oo kale ilaa banaadkana saas oo kale marka siyeed
maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa weli dadaal dheeraad ah oo ku aadan waxbarashada ubadka iyagoona ardaydu ay yihiin kuwo heer sare ka gaaray aqoonta diineed iyo midda maadi intaba mahadsanid abuxasaana warkii duhurnimo ee maantana dhegeystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh